Nin labaatan jir ah kusoo jeega magaalada Suusid ayaa qiirtay inuu tagaasho ku dilay haweeney xaflad ku socota sanadka cusub. Christopher Morales ayaa qirtay dambiga dil labaad ah oo geerida toban iyo sideed jir Maya Credis. Waa la dilay saddex qof oo kalena waa la dhaawacay markii Morales iyo kuwo kale ay rasees ku rideen guri. Morales walaalkiis oo toban iyo sideed jir ah ayaa laga eedeeyay dil jarajo harkii kudwaad ah. toban iyo sideed sano jir kale ayaa qiirtay dambiga dil labaad. Xeer Ilaaliyahada Guud ee Iowa Tom Miller ayaa soo saarayay warbixin ballaaran oo ku saabsan xadgudubada wadada ee gobolka. Dib u eegista waxaa ka mid ah todobaatan wadad oo Katoolig ah iyo konton cabasho oo la xiriiray xadgudub galmo iyo dhaqan xumo. Warbixinta ayaa la helay iyadoo kaniisadda ay lahayd taraakiil dheer xanuun badan oo xadgudub ah daboolid ah. Waxay dejisay dib u habeyn badan intii lagu jiray labaataanka sano ee lasoo dhaafay. Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqay in gobolka ay waddo ahaan soddon milyan oo doolar ku bixiyeen lacagta gargaarka ah dowladda federaalka ee saddexda mashruuc oo cusub. labaatan milyan oo doolar ayaa ka caawin doonta waaxda waxbarashada ee Iowa iyo jaamacadda Iowa inay sameeyaan xarun diiradda saaraysa wax ka qabashada baahiyaha caafimaadka maskaxda ee xarunta iskuulada. Lacag kale waxaa aadi doona degmada iskuulka waa Council Bluffs iyo Waterloo. Waaxda caafimaadka dadweynaha Iowa ma soo warinaysay inaysan jirin dhimasho cusub oo ka timid Covid-19 oo leh boqol iyo toban xaaladood cusub. Waxaa jiray lixdan iyo sagaal bukaan oo jiifa isbitaalka oo qaba fayraska gobolka ku yaal ee ku dhowaad labaatan ku jira daryeel degdeg ah. Saraakiisha xarunta caafimaadka Mercy Unity Point Health St. Luke's wuxuu leeyahay inta badan bukaanada lama tallaalo. Heerka shaqo la'aanta Nebraska ayaa weli ahaa mid ka mid ah kuwa ugu hooseeya dalka madama ah ayaa xitaa kasii dartay bishii May. Shaqo la'aanta gobolka labaatan iyo laba dibic lix boqolkiiba waxay ku xiran tahay kaliya labaad ee qaranka. Heerkii hadda wuxuu ka yar yahay kala beer heerkii May ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, heerka shaqo la'aanta ee Iowa ayaa waxoogaa hoos ugu dhacday saddex dibic sagaal boqolkiiba markii tobnaad ee qaranka. Heerkii shaqo la'aanta Mareykanka ee bishii Maarso wuxuu ahaa shan dibic sideed boqolkiiba.